الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay inoo socotay aqwaashii ahlulcilmiga ee ku tacalluqsanayd xagga ihbaadka iyo sugitaanka sifaadka laba sugayo iminkana way noo sii soconoo wa qaala alkhaiibu khaiib wuxuu yidhi khaiib horta lafdigan ama magacan waxaan leeyahay laqabkan alkhaiib aada buu culimada ugu badan yahay marka la eego maxaanuu kollay laqabka macnihiisu yahay in qolooyinkii barhkood habayaashood baa wasfigan lahaa kuwa iyagaa lahaa iyo de waa tii khudbada waa kii khudbayn jiray uun khadiibka halkana waayo dad aada u kala duwan barhkood bay ibnulkhadiib yidhahaan sida fakhrudiin iraazi oo kale ama kuwa shuhroobay khadiibka inankiisii de rag kale oo iyaguna laqabka lalihiina waa jiraa kuwo badanna khadiibkan baqdaadi iyo khadiib ulkhaswiin inanka talkhiis kale iyo khadiibyo kaloo badan way jiraan macnuhuna waxa weeyaan waa kii khudbaynaya une khadiib horta waa imaamkan shahiirka ah cilmiga xadiidka aada iyo aada uguba shuhroobay magaciisa axmed ibnu cali bni thaabit baa la yidhahaa kollay kunyadiisu waa abubakrin alkhadiib albaqdaadina shuhuradiisa ayaa ah kollay lafdigu xaggu ugaba yimi khadiibnimadanna meel aan kollay baqdaad ka dheerayn oo qaryooyinkii baqdaad tabaca u ahaa ah oo halkii uu kuba dhashaya reerkooda uu degi jiray ayaa qaryadoodii aabihii baa muddo labaataneeyo sanadooda waana nashadiisii hore iyo halkay ahaydba khadiibkeeda ahaayoo qaryadoodiibaa aabahoy khadiibkooda ahaa kollay halkaas baa ugaba yimi dee markii dambe isagu baqdaad buu degay baqdaad baanu kuba dhintay kutub aada u badan oo xadiidka u badanna waa leeyahay dee uu kaba mid yahay iyo taariikhda iyo bal dee waxaa siduu markaa xaafidkii shahiirka ibnu nuqda yidhaaho ama hadalkiisii kullu man ansafa calima ana almuxadisiina bacda alkhadiibi ciyaalun calaa kutubi ruux kastoo aan tacasub iska dhowray oo tacasub ka dheero insaaf iyo bal matalan isagu ku sifoobay wuxuu garanayaa muxadisiintu khadiib dabadii inay kutubtiisa ay u yihiin kuwa ictimaadsada ciyaalun calaa kutubi oo kutubtiisa dee waa kutub loo baahan yahay oo muxadid ka maarmaya aanu jirin isaga dabadii ay ictimaadsadaan funuunta kala duwan ee xadiidku mid kastaba kitaab gaara intooda badan funuunta badan ee cilmigan dee xadiidka ayuu mid kastaba kitaab kuba khaas yeelay majmuuca kutubta ka midana dee waabay madbacaysan tahay bal haddaba khadiib baa wuxuu yidhi hadalkiisana kollay risaalo uu leeyahay oo sifaadka ku tacalluqsan baa hadalkiisanoo weliba aan imaka intan ku dhammayn waxa weeyaan uu kuba sugan yahay risaaladiisaas wuxuu albani mukhtasaru lculuwi muqadimadiisa ayuu ku soo naqliyaa isagoo sheegay inay maktabatu daahiriya oo berigii dambena maktabatu lasad laba baxday ama loogu idlaaqay ay maxfuud ku tahay nusqadeedii makhduudka ahayd ay maxfuud kuba tahay kollay dee si anigu waxaan ka naqlinayaa siyar calami nubala waa cibaaradiisi iyo lafdigii uu mujal marka tarjamadiisa mujaladka sideed tobnaad uu kuba soo arooriyey sade iyadoo intan ka dheer buu sheekh albani uu yidhaaho waxay maxfuud ku tahay maktabatu daahiriya isaguna wuxuu walow dahabiba halka kitaabkiisana alculuwi ikhtisaarinayay uu qeyb ka soo qaado qeybaha dambe kitaabka uguba dambeeya laakiin muqadimada uu ku leeyahay albani mukhtasarka ayuu ku soo arooriyaa war uma hayo kitaabkii in la madbaceeyo ama risaaladii walow arkay majalladii iyadana qeyb lagaga madbaceeyo oo lagu soo saaray laakiin in risaaladii sideedii loo madbaceeyo taa war uma hayo arrin kalena way jirtaayo hadalkan inoo soo socda naftiisa ayaa wuxuu shaykhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawa meelo kaba mid ah ayuu soo naqliyaa isagoo u teerinaya khadaabi kitaab uu leeyo algunyatu can alkalaami wa ahlihi laydhaa majmuuca khadiib ma soo qaado ee laakiin kitaabkaasuu u tiiriyaa khadaabina wuu ka horeeyey khadiib uu ka horeeyey oo markaa hadalka way wadaagsadeen kitaabkaasna kolley waa mafquud imika horta weli lama madbacayn oo kitaabka uu masalan khadaabi leeyahay algunyatu can alkalaami wa ahlihi lama hayaan filayaa ama dee haddii la heelabana weli horta lama madbacayn un xasba cilmi lama madbacayn laakiin alfataawa alxamawiyati alkubraa oo fatwo ahayd dee imaka dib loo madbaceeyo la taxqiijiyey oo uu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo horreysiiye khadaabi ayuu soo naqliyaana khadiibna inuu taasoo kale leeyahay kolley dahabina markuu khadiib ka soo naqliya waa ishaara inuu hadalkan wax la mida dee khadaabi oo axadul aclaam ahaa uu isaguna hortiiba yidhi ee bal markaa waa hadalna muhim ah oo aada u qayima marka la eego baabkan iyo jaanibkan marka wuxuu yihi khadiib ama alkalaamu kalaamka fi sifaati xagga bal hadalka sifaatka lagaba hadlayo iyo isbaatkeediyo wixii ku tacalluqsan fa inamaa ruwiya minha wixii la wariyey ee minha min asifaat fi sunani saxaax sunantan saxiixa laguba wariyey ee dee sugan weeye haddaanay sugnayn iyada taasi lama ictibaarine madhabu salafi salafka madhabkiisu waa isbaatuhaa in la sugo wa ijraa'uhaa calaa dawaahiriha dee daahirkeedan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala laayiqa u ah taas lagu dareeriyo lagu daayo wa nafyu lkayfiyati watashbiihi canha kayfiye iyo tashbiihina lagaba anfiyo waqad nafahaa sifaadkaas waxa weeyaan dee inoo soo nusuusta inoogu yimi way anfiyeen qowmun qowm baa anfiyey oo fa afdaluu markaa dee nafyigooda waxay kuba buriyeen maa asbatahu llahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sugay uu isagu isu sugay ama rasuulkiisii salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu u sugay ayay ku buriyeen waa ciddii iyadu ama awilaysay ama anfiyaysayba waxaqaqahaa waxa sifaadkaa sugay sugitaanka halkan bacnaa baalaqa fii isbaatiha weeye oo waxaa waxaqaqahaa qowmun qowmna aada bay u taxqiijiyeen aada bay ugu xeeldheeraadeen sugitaankeediio qowmun min almuhbitiina fakharajuu way baxeen oo waxay u baxeen fii dalika marka leega xagga mubaalaqadii ay sugitaanka ay sugayaan ku xeeldheeraanayeen baa waxay u baxeen ilaa darbi nooc min altashbiihi wa takyiif oo dee almubaalaqa fi lihbaat waxa iyadana meeshii kaba imanaya tashbiih in lagu dhaco markaasay darbi ama qeyb iyo nooc tashbiih iyo takyiif kaba mid ah ayay qoobna u bixeen walqasdu cadliguna waxa weeye iyo sida toosan ama sawaabku inamaa huwa suluuku dariiqati almutawasita waa marid la maro dariiqada iyadu mutawasidkee dhexe e bayna alamrayni labada amar waa bayna alnafyi wa bayna almubaalagati fi lihbaat taas la dariiqa u dhaxeeya oo labadaas markaa u dhaxeeya in la maraa cadliga iyo qasdiguna uu yahay wa diinullahi tacaala ilaahay diintiisuna bayna alghaali fiihi ku xeel dheeraanayo ku xadgudbayo halkaa mujaawasatlxad uu kaba dhacayo sida kuwan dee dawaa'ifta iyagu isbaatiya oo ku xeel dheeraanayana tashbiih waa mubaalaqo isbaato markaasaa tashbiih dee khalqigiisii ay kuba shabaheen iyo walmuqasir canhu kii kaba gaabanayay oo waa kan isagu dee anfiyaya ama awiraya diintii ilaahay labadaas bay u dhaxaysaayoo dee waxa weeyaan isbaat lagu xeel dheeraado tashbiih keena iyo kuwanna waxay ku xeel dheeraadeen tansiih ilaahay ay nasahayaan oo mushaabahatulxawaadis ay kaba nasahayaan bay ku xeel dheeraadeen oo taasi markaasay keentay inay iyaguna u baxaan inay sifaadkiiba anfiyaan labadaas baa diinta ilaahee toosan iyo dariiqa toosan ee ay tahay in la maraa uuba dhexeeyaan markaa wuxuu yihi waalasl fii hada markay noqoto baabkan waxa u asala ana alkalaama fi sifaati waa hadalka lagaba hadlayo ee markan la baxsayayo sifaatku farculkalaami fi daat wuxuu farac ka yahay uun daatada kalaamkii lagaba hadlayay oo waxa weeyaan dee sifaatkani sifaat mujarada maahae mawsuuf ku sifoobay baa jira mawsuuf ku sifoobay baa jira mawsuuf kastaana waxay sifaatkiisu isagunbay tabac u yihiin marka kalaamkan sifaatku wuxuu farac ka yahay kalaamkii daatada wa yuxtadaa fii daalika waana lala marayaayo fii daalika waa xagga marka la eego kalaamkii sifaatka lagala had laga hadlayay waxaa lagu sargoosan oo lala mari xadwahu wa mihaalahu waa xadwa alkalaami fi daati wa mihaalahu wey waa si bal matalan waxaa lagu sargoosan oo dee lala maraya uun kalaamkii daata lagala hadlayay iyo daatadii uun baaba dee dariiqeed lala mari fa idaa kaana hadduu yahay macluuman wax la og yahay أنa إثbaaتa رab العaalamiin ilaahay subxaanaه wa taعaalى iثbaatkiisu iyo daatadiisan aan sugaynaa inamaa huwa iثbaatu wujuudin inuu yahay jirid iثbaatkeed ee laa iثbaatu kayfiyatin kayfiya iثbaatkeed aanu ahayn oo ilaahay subxaanaه wa taعaalى dee markaa isaga daatadiisii lagaba hadlayo arrinku waa iثbaatu wujuude maaha iثbaatu kayfiya oo kayfiyadii iyo kunhigii inaguma ogaan karno mana gaadhi karno kol haddii bal maalan xaggii daatada kalaamkeedu uu kaa yahay fakadalika ihbaatu sifaati sidaas oo kalena ilaahay subxaanah wa tacaala sifaatkiisa sugitaankeeda la sugaya inamaa huwa ihbaatu wujuudin waa wujuud sifo ilaahay ku sifoobo jirta inay tahay ayaa sugitaanku yahay ee laa ihbaatu taxdiidin wa takiifin maaha xadayn xad loo yeelayo ama takiif kayfiye loo yeelayo ihbaatkeed ma aha markaan faidaa qulnaa haddaan nidhaahno lilaahi yadun wa samcun wa basarun aan taa nidhaahno fainamaa hiya sifaatun yadda iyo samciga iyo basarkaasi yadda wixii la midkii waa sifaat ahbataha allahu linafsihi isagu isu sugay walaa naquulu ma odhanayno markaa ina macna alyaddi alqudratu yadda macnaheedu waa qudro walaa ina macna samci waalbasari alcilmu samciga iyo basarkana waxaa macnihiisu yihiin waa og yahay wax oo waa cilmi walaan taasi waa jaanibkii bal matalan oo taa waan sugaynaa weeye walaa naquulu mana odhanayno inaha jawaarixu dee waa jawaarixsa jawaarixdii adawaadkan dee samci iyo basar iyo aydi wixii aan ku naqaanay makhluuqee jawaarixdooda ahayd waa taasna ma odhanayno walaa nushabiha kuma shabahayno bilaydi waalasmaaci waalabsaar aydidii iyo asmaacdii iyo absaartii makhluuq lahaa allatii taasoo hiya jawaarixu jawaarix dee wax lagu qabsado ama wax lagu lagu adeegsadayo wa adawaatun lilficli ficilka adawaat iyo aalo u ahaa waa taasna ma odhanayno kuma shabahayno wanaquulu waxaan odhanaynaa inamaa wajaba wuxunbaabu u waajibay isbaatuha inaan sifaat kaa sugnoon rabbi u sugno lianna tawqiifa warada biha tawqiifkiiyo naskiibaa ku yimi oo ku soo arooray oo dee haddii aan naskan inooguba iman kama caqli iyo fikir kumaynaan gaadhi karneen waxna kumaynaan sugneen wawajaba waanu waajibay nafyu tashbiihi canha in laga anfiyo tashbiih iyo inay wixii dee makhluuq lagu yaqaano lafdigan markaynu xagga makhluuq ula kacno wixii daahirkiisa ahaa ah taa in lagu xambaaro bal maalan taas laga dheeraado tashbiih laga anfiyaana wuxuu u waajibay wa liqowlihi tacaala laysa kamilihi shay-un walam yakun layo wa qowlih walam yakun lahu kufuwan axad bal kalaamkiisu intan buu ku joogaa waana kalaam bal sidaan leenahay khadaabina kitaabka uu matalan tilmaamay shaykhulislaam ibnu taymiya kalaam uu yidhi in kolley waxyaale intan risaaladii ka maqanoo mar dambe aan soo naqlin doona marka halkeedii u munaasibkahaydna way jirtaa meelaha aan diin tilmaamayna waaba barhkoodu way ku sugantay dee meelo kaleba way kuba sugan tahay adbaniya raximahullahu tacaala waa muqadimada kitaabka ma halka dambe uu qeyb kaba mida ku soo arooriyey markaa waxa weeyaan culuwi ama kitaabka asalka dahabiye laakiin waa marka muqadimaadka mukhtasarkiisa ayaa wuxuu ka cabiraa haamishkana way idinku qoran tahay ixfad hada alasla min alkalaami fi sifaati bal asalkan marka la eego xagga kalaamka sifaatka laga hadlayo waa sanna uu soo dhigtay khadiib xafid buu yidhaa wafhamhu jayidan aadna u fahm fainahu miftaaxu lhidaayati wاlistiqaamati calayha hanuunka bal jaanibkan sii toosnayd lagu hanuuni iyo sugnaanshaha xaggan lagu sugnaan kan baa furo u ah wahuwa cumdat lmuxaqiqiina kullihim fii taxqiiqaatihim lihadihi lmasala dadkii muxaqiqiinta ahaa xagga marka la eego masaladan dee aynu haynee sifaadka ah wixii ay u ictimaadsadeen taxqiiqaadkoodii ayuu kani asaas uba yahay oo ibnu taymiya ibnulqayim iyabuu kaba magacaabaa tan baa asaaskooda u ahaa waa waxyaalihii mundalaqooda ahaa waa meelihii ay kaba dhaqaaqeen xagga marka la eego dee waana umuuro dee kala saaraya bal anfintii iyadoo haddee tansiih qaaradkiisu yahay iyo taas iyo isbaatka mubaalaqa tashbiihi iyadoo ruuxa qaradkiisu yahay inuu isbaat kuba xeel dheeraado dee bal matalan iyo dariiqa toosan ee ah labadaa dhexdooda in la maro bal waa umuurahaase wuxuu leeyahay asalkaas iyaga dadkii kaba dambeeyey isagaa asal u ahaa iyagaa mundalaq u ahaa waa waxay u ictimaadsanayna xagga masaladan ka hadalkeeda وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية كل خضيب وان شاقنا وملاهد وقت قد انتهينا فربقل يسدحي اللحن كي هجرة يدو كل دواء إمام معروف يوسف ابن عبد البر أي سند وضع الانتين ولو ابدأ إلى لباتنا يسند إنك بضع ابن عبد البر كوينا يسوي شن يسياشن بوغالي لكن في السند من حافظ المشرق بوها مركا وقت يسي من حافظ المغرب بوها مصر ابن كثير ميلا سورة البقرة كبا عبر حافظ ما وراء البحار فايدي أندلس بوها يو بدن عدبا وكتلو سنا لكن قرضبية حق عسيد وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية إمام الحرمين وحولي رسالة لسان نظامية إمام الحرمين واللقب إمام كان يكوب الشهروبي أو دي علم أبا النقضي مقعيس عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بالليدا كل قرية أما ميل ديان كودايدو جوين لأورانيين والله نسبية نسبة waxa ugu horeeyay waalidkii oo aabihii oo isaguna nin imaama oo de wax weeyaan caalimo ahaa ayaa nisbada ugaba horeeyay cabdullaahi ibnu yuusuf markaa waa tan oo dee imaam alxarameyn iljuweyni midna waa laqabona midna waxa weeye waa nisbadii kolley waa imaam macruuf ahaa oo xaggan markay noqoto fiqiga iyo usuulka imaam aada iyo aada u sarreeyo kuba ah oo dee kutubtiisa waaweyn ee jaanibkaas waxaa kaba mida kitaab nihaayatulmadlab la yidhaaho nihaayatulmadlabna dee waxa weeyaan waxaa dhowaanba isagoo dabcadiisu ay dhan tahay oo si fiican loo dabdiyo si fiican loo taxqiijiyey uu soo baxay oo nin dhowaan dhintay ama kal hore uu dhintay oo doctor ahaa cabdulcadiim ayaana isagu waxa weeyaan taxqiiqiisa malaa muddo sanado badan aha ka shaqaynayo taxqiijiyo kolley wasaarat alawqaaf qatarna malaa waxay lahaydba dabcadiisa iyo waa dee isagoo macaa dee kolley koob iyo labaatan mujalad buu kuwa madbacaysan yahay walow dee muqadimaya uu leeyahay iyo mujaladka ugu dambeeyo faaristiis iyo waxyaalahaasba ay kuba sugan yihiin xaggan usuulkana dee kitaab kutubta ugu mudan oo burhaan la yidhaah buu leeyahay xaggan usuuludiina horta marka asalkiisu isagu dee marka la eego xagga madhab ahaan waa nin shaaficiyulmadhaba imaam xagga ku ah kolley ijtihaadaad iyo taas iskaba leh xaggan kalena a'imatul ashaacira raggoodii ugu waaweynaa ayuu ahaayo kutub marka la eego kalaam ama usuuludiin iyana waa leeyahay laakiin siduu dahab yidhaaho oo uu kaba cabiro uma rajaca fii aakhiri cumrihi ilaa madhabi salaf uu yidhaahaa risaaladana kolley waxaasay kuba tacalluqsan tahay murtada zabidina wuxuu sheegaa inay risaaladani kutubtiisa kuwii ugu dambeeye ay tahay xagga risaalada alcaqiidatu nidaamiya iyadoo lagu magacaabay baa la madbaceeyey zaahid ulkowthari la odhanayay baa dabcadeeda iyo tacriiqaadkeeda lahaa dabcadii hore haddana nin kaleo doctor axmed saqa la yidhaaha ayaa dib u madbaceeyey iyadoo kolley tacriiqaadka horena waxay labalaba socdaan oo kale iyada qeybtan dee intan kumay dhammayne waa tarjamadiisa uu siyara calami nubala ku leeyahay iyadoo haamishkana idinku qoran tahay mawdicu ayay waxa weeye ay tahay waana wixii aakhira cumrihi mar uu kalaamka nihaaye kaba gaadhay oo uu dee matalan taasna oo dadkii markii hore in badan ta'wiil ka badsaday na uu ahaa laakiin tani waa waqtigii ugu dambeysay wixii iyo laabankiisi iyo say ahaydba wey xaggan nidaamiye loo tiiriyeyna kolley nin waqtigiisii wasiir ahaa mu ahayn suldaan boqorna ma ahayna wasiir buu ahaa xaggan cilmigana cinaayo aada iyo aada weyn u lahaa oo nidaamulmulki la odhanayey oo madaaris aada iyo aada u heer sarreeyo baqdaad iyo naysaabuur iyo meelo kaleba kaba dhishayo ka dhisay oo lagu baxa laba la baxay magacan almadaaris nidaamiya si almadarasa nidaamiya oo dee baqdaad ba ahayd oo ugu horreyn abu isxaaq shiiraasi uu sheekhnimadeeda tawaliyey rag badanna ay soo mareen intii ay dhisnayd iyo ninkii dhisay baa adugu bal matalan nisbadan ay tahay oo waa cahdigiisii iyo casrigiisii isaguna madadee waxa weeyaan dadkii khaasatan naysaabuur oo kale iyo halkaa dee ayuu deegaankiisu ahaa ama isaguna waa dad ayde ama wuxuu lahaa kolley wax weyn iyo waxtar weyn buu jaanibkaa cilmi u lahaa markii dambe adigu si ikhtiyaala ayaa lagu dilay oo laga yaabo qolooyinkii baadiniyadii ahaayo oo adigu waa la dilay ikhtiyaal ahaan markaa waa nidaamulmulki baan u jeedaa taas weeye afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankiina dhimashadiisiiba ahayd wuxuu markaa yidhahaa risaalada kolley dee tarjamadiisaasaan soo qaaday waxa weeyaan fatxulxamawiya alkubarad ama waxa weeyaan iyaguna way soo adigu dee kutub kala duwan ba hadaladiisani ay kuba sugan tahay ikhtalafat masaalik alculamaa'i culimada masaaligteeda iyo duruqdoodii way iskhilaafeen fi dawaahir alatii waradat fi lkitaabi wasunna marka la eego dawaahirtan waa nusuustan dee waxa weeyaan sifaadka ee kitaabka iyo sunnaha ku soo arooray fa ra'aa bacduhum ta'wiilahaa barhkood in la awilo ayay arkeenay kuba tegeen waltasama dalika fi lqur'aani xagga ta'wiilkaa wuxuu islaasimiyey qur'aankii iyo wamaa yasixu min asunan wixii sugnaa ama ansaxaye sunanta kaba mid ahaa wadahaba a'immatu salafi a'immadii salafku waxay ku tegeen ila alinkifaafi can ita'wiili in laga joogsado ta'wiilkii wa ijraa'i dawaahiri dawaahirtiina lagu dareeriyo o lagu socodsiiye calaa mawaaridiha waa dee macaanidii iyo dalaalaadkeedii wa tafwiidi macaaniiha ila rabbi macaanideedana rabbi loo bandhigo kolley waa cibaaro xataa dahay bay kolkol dee cibaaradu kuba soo noqotaa dee kollayna iyaga ti ay ahayd daahirkeedii iyo dalaaladeedii sideedii lagu daayo la sugo laakiin markay noqoto kayfiyo aan ta la bandhigayo ilaah loo bandhigayo ee lagu daynayo ay tahay kayfiyadee xagga laakiin kale macnaheeda sugitaankeeda iyo daahirkan sugitaankiisii ee kollay waa taa tii madhab salaf uu ahaa waladii ka nartadiihi aan anagu raalli kaba nahay ra'yan ra'yi ahaan wanadiinu billaha bihi ilaahayna aan dee anagu aan ku caabudayno ama aan kaba dii yeelanayno on dee ilaahay ugu tadarucayna ama aan ku adeecayno caqdan ictiqaad ahaan waa itibaacu salafi lumma salafkii ummadda oo la raaco wadaliilu samciyu alqaadicu fii dalika haddaba daliilka samciga ah ee qaadica ee arrinkaa in jaanibkaa hore ee salafku ay ku tageen uun lagu sugnaadoo la raaco daliilka samciga ee qaadicee keenaya waxa weeye ana ijmaaca alummati ummadda ijmaaceedu xujatun mutabaca ummaddu waxay ku ijmaacday waa xujo mutabaca wa huwa mustanadu mucdami shariicati shareicada inteeda badanna waxa baa mustanadkeeda iyo waxyaalaha mustanad u ah ama muctamad u ah ee dee la qaatee la raacee daliil uba ah ayaabuu yahay ijmaacu waqad daraja waxay ku tegeen ay ku socdeen saxbu rasuulilaahi saxbu rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisu calaa tarki tacarubi limacaaniiha in laga tago tacarud iyo u bambax macaanideeda loo bambaxo kollay saxaabadu tii ay kaba tegeen atacarud limacaaniiha min xaysu alkayfiya aan leenahay waa marka la eega xag kayfiyeyn in la kayfiye loo yeelo wadarku maa fiiha iyo in lagaba tago waxa weeyaan ayay ku socdeen calaa tarki tacarudi wa darki maa fiiha addarki iyo addarak iyadoo ra'da aan fadxino iyo iyadoon reebno waa alaxaaqu walwusuulu ila shay shaygii oo la gaadho taasba weeyo macnaa wixii iyada kuba sugnaa ee hadday dee kayfiye waxyaalo keenayay taas haleelitaankeed iyo fikirkeed taas in layskaba daayo wahum safatu dee sideediina loo sugo oon la awilin wahum safatu lislaami marka la eego saxaabaduna islaamka safwadiisiiba weeye dadkii dee xulash xulka islaamkaba ahaa almustaqiluuna biacbaa'i shariica iyagii waxa weeyaan xambaaray lana gooni noqdee uba kacay shareicada culaysyadeedii iyo acbaadeedii wa kaanuu waxaanay ahaayeen laa ya'luuna juhdan fii dabdi qawaacid almilla alaa ya'luu uluwan iyo waxa macnuhu dii laba idhaa laa ya'luu fulaanun khayran macnaa waa wixii kama tegayo kama suulayo inuu sameeyo iyagu waxay ahayd ina juhdi iyo awood ay dee ku gaboodfalayeen oo ay iyagii bal matalan kana tegayeen may jirin xagga marka la eego fii dabdi qawaacidi almillati diinta qawaaciddeeda inay dabdiyaan watawaasii bixifdihaa xifdigeedana dadkii ay isu dardaarmaan wa tacliimi nnaasi dadkaba weli wuxuu u daliishanayaa bal waxa weeyaan jaanibkii isbaatkiibuu iyaga ficilkooda iyo arrintoodu sayada u daliishanayaa hadalkiina weli muu dhicin oo wuu noo socdaayo wa tacliimi nnaasi iyo dadka baritaankooda maa yaxtaajuuna ilayhi minhaa waxay xagga shareicada uga baahan yihin inay baraan falow kaana haddaba ta'wiilu hadihi dawaahir waxyaalaha nusuusta ee sifaadka ku yimid ta'wiilkeedu hadduu yahay masuuqan mid jaa-isa aw maxtuuman amase mid laasimaba uu yahay la-w shaka waxaa degdegi lahaa an yakuuna inuu noqdo ihtimaamu ihtimaamkooda jaanibkaa ta'wiilka u ihtimaamayaan fowqa ihtimaamihim bifuruuci shariica umuurahan kale shareicada furuucdeedii iyo qawaaciddeedii ihtimaamkaa uu inoo sheegay u ihtimaameen eenay ina xagga dabdu qawaacid almilla dabdinteeda ku gaboodfalahayn waxa weeyaan iyo inay xifdigeeda isu dardaarmaan dadkana ay baraan ihtimaamka jaanibka u ihtimaameen mid ka badan bayna arrinta usuushii iyo ictiqaad bay ku tacalluqsantahe ay u ihtimaami lahaayeen taas fa idaa tasarama casrum kol haddii casrigii saxaabadu uu dhammaaday iyo wa casru taabiciina taabiciinta casrigeedna uu dhammaaday oo ku dhammaaday weeye go-ay calal idraab yacni taawiil jeedsi laga jeedso idraab macnaada waa imtinaac iyo ka jeedsi iyo icraab cani taawiili taawiil laga jeesto casrigii taabiciinta iyo casrigii saxaabada midna ciddee ta'wiilkaas iyo umuurahan iyo wixii markii dambe dadkii ka dambeeyey ay dhex galeen cid jaanibkaa u ihtimaamtay oo waxawiilaysay aanu jirin casrigoodu dhammaaday uu ku dhammaaday cala alidraabi cani taawiil kaana dalika kaasi wuxuu noqonayaa qaadican daliil qaadica oo go-anoo biannahu lwajhu lmutabac waa daliil qaadicoo caddaynaya wejka la raacaya inuu yahay alidraab can taawiil alicraad can taawiil saxaabada iyo taabiciinta casrigooda kaasu ku dhammaaday faxaqun calaa diddiin ruuxii diin lahaa waxaa xaq ku ah an yactiqida inuu ictiqaadiyo tanazaha albaari can sifaati almuxdathiin ilaaha baari aynu ka nasahaye sifaat almuxdathiin walaa yakuuda aanu dhex gelina fii ta'wiili almushkilaati waxyaalaha mushkilaadka ta'wiilkooda iyo inuu awilo wayakila macnaaha dee khaasatan waa kayfiye ahaan baan leenahe dee maaha uun dee tafwiidkii macnaha tafwiid lkayfiye wayakila macnaha walow cibaaradiisu tafwiid lmacnaa ay keenayso cibaaradiisu waatay keenayso wayakila macnaha ila rabbi tacaala inuu rabbi u wakaashu kuba daayo فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وتجري بأعيننا إيا وما صح وحي سغنادي من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول ونزول كإله خبر كيبوي iyo wagayri calaa maa dakarnaa siaan soo sheegno ha ku socodsiiyo ha ku dareeriyo wuxuu soo sheegayna waxay ahayd waa tarku ta'wiil iyo wa ijraau dawaahiri calaa mawaaridiha siduu marka horeba hadalka kusoo bilaabay taas si ha ku socodsiiyo sa ha kaba tago waana aakhira cumri markii uu cilmal kalaam iyo dee natiijadiisii iyo wixii uu gaadhsiiyey uu bal matalan waxa weeyaan dee uu gunta soo taabtay wixii uu yidhi iyo laabankiisii qaala alxaafidu mucaliqan kolley hadalkan waatan aan leenahay horta siyar calami nubala halkaasuu idinkuba sugan yahe waa u laabmi kartaan xataa alfaada qaarkood dabdinteeda walow dee aan wax saasa kolley waa lafdigiisii risaaladiisana ama caqiida nidaamiyana gaar ahaan way u madbacaysantahy waa ta aan idhi waxyaalo ziyaadaha haba lahaato xaafid ibnu xajarna fatxulbaari hadalkan buu ku soo naqliyey mujaladka saddexiyo tobnaad oo kolley nuquul kala duwan oo horeba aan kaba soo naqlinay waa kitaabu tawxiid sharaxiisa in safxada uu ku soo naqliyeyna haamishka idinku qoran tahay marka tacliiq buu lahaa ama tacqiib xaafid waana kan qaala alxaafidu mucaliqan calaa qowlih faidaa tasarama casru الصaxaabati wالtaabiciina calى اlidraabi can الta'wiili kana dalika wlmutabac waa hadalkii imaamulxaramayn in soo maray intan buu tacqiib ama tacliiqinayay xaafid ibnu xajar waxa weeyaana hadalka macnihiisuna wuxuu ahaa isagoo u dariishanaya alidraab can itaawiil iyo inuu ka sawaabkee la raacaya yahay ayuu yihi casrigii saxaabada iyo casrigii taabiciintu wuxuu ku dhammaaday taawiiloo cid waxawiilaysay iyagii kamay mid ahayd taas ee kol haddii iyaga xaaladoodu taa ahayd haddii ta'wiilkani masuuq yahay ama uu maxtuum yahay say umuuraha kale shareecadaba meel kastaba u gaadhsiiyeen ay ugu ihtimaameen ay isugu dardaarmayeen dadkana u barayeen bay jaanibkana u ihtimaami lahaayeen taas ba hadalkiisa marka wuxuu yihi xaafid ibnu xajar waqad taqadama waa horeeyeyoo annaqlu naqlin can alcasri thalit inay wuxuu sheegay casrigii saxaabada casrigii taabiciintana wuu sheegay casrigii ku xigee saddexaad waa qarnigii labaadba maxaa iyadana dadkii aimadiisa qowlkooda uu ahaa taasi maka hadalkiisa kumay sugnayn markaasuu leeyahay waa nuquul isaga kitaabkiisa ku sugnayd laakiin horeynu usoo marnayoo waa tii aan bal matalan markay noqoto malik iyo awsaaci iyo waa qolooyinkii atbaacu taabiciintii iyo dee rag kale aynu kaba soo naqlinay aqwaashoodii isagana waa taa qaybo kaba mida kitaabkiisay kuba sugnayd markaasaa wuxuu leeyahay casrigii ku xigayna iyadana naqlin aan kaba naqlina jaanibka isbaatka ah iyo inay yidhaaheen ay ku tegeen in la sugo sifaadkii aan la awilin ayaa iyadana inoo horeysay wahum fuqahaau lamsaari casrigaa saddexaad dadkiisuna fuqahaau lamsaar iyo aimadii amsaartay ahaayeen dee waa jamcu misrino waa magaalooyinkii kala dunaaya manaadiqdii kala dunaya islaamka aimadiisii kasawriyi walawsaaciyi wamaalikin walaysi waa afartii imaamee atbaacu taabiciinta a'immadoodii ugu waaweynaa iyo waman caasarahum dadkii raggaa la mucaasarooday iyo wakada man akhada canhum dadkii raggaa asxaabtooda ahaa ee wax ka sii qaatay oo min al a'immati a'immadii kale ah marka kol haddii casrigii koobaad iyo kii labaad iyo kii saddexaadba jaanibka ay isku raaceen waa cibaaradii xaafid fa kayfa seebaa laa yuusaqu aan loogu kalsoonaanahayn oo dee looga baydhaya looga tegaya oon dariiqa dee aan loogu markaa loo marahayn bima itafaqa calayhi ahlu lquruuni halaaa quruuntii saddexdaadi waxaa isku waafaqeen waa tarku ta'wiil wa ijraau dawaahiri calaa mawaaridaas dee baan loogu kalsoonaanahayn walxal hum iyagu khayru lquruuni quruun kuwa ugu khayr badan ay ahaayeen ama ay yihiin bishahaadati saaxibi shariica shareecadan saaxiibkeeda waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh shahaadadiisii uu yidhi khayrukum qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum marka waa hadalkii xaafidtaas wa qaala aydan halkaas baa wuxuu ku yidhi naqlan can hayri isagoo cid kale kaba soo naqlinaya kolley muu magacaabin hadaladana kolley marka la eego waxay la mid yihiin hadallo kale oo dee ibnu taymiya kutubtiisa kusoo noqnoqda marka wuxuu ihi lam yunqal lagama soo naqlin laakiin hadalku fatxulbaari buu kuba sugan yahay haamishkana way idinku sugantahay halkuu kuba sugan yahay lam yunqal lagama soo naqlin can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay walaa can axadin min asxaabihi iyo axad asxaabtiisa ka mida min dariiqin saxiixin dariiq saxiixa lagagama soo naqlin atasriixu caddayn biwujuubi shayin shay waajibnimadkii min dalika waa ta'wiilkii kaba mid ah wala lmancu markaa waxa weeyeen mancin min dikri iyadana bal matalan shaygii dee sifaadkii sidiisii loo sheego laba idlaaqa mancin layskaba mancinayo wa min almuxaali waxa mustaxiil ah oo ama waxyaalaha mustaxiilkaa kaba mida an ya'mura allahu inuu ilaahay amro nebiyahu nebigiisa bitabliiqi maa unzila ilayhi min rabbi wixii rabbigii xaggiisa lagaga soo dejiyay inuu dadka gaadhsiiyo oo wayanzila calayhi uu kuna soo degayba ama wayanzila calayhi uu kuba soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum iyadoo tee hase ay jirto haddana waxi maxaalkaa waatan uma yatruka uu ka tago oo hadal baaba rasuulka ilaahay baabkaa marka la eego xagga sifaadka ku tacalluqsan oo falaa yumayiza aanu kala soocin maa yajuusu nisbatuhu ilayhi waxay bannaantahay ilaahay in loo nisbeeyo iyo mima laa yajuusu waxyaalaha aanay bannaanayn ee ah in la awilo taa aanu kala soocin maca xadlihi cala tabliiqi canhu isagoo dadka ku boorinayay in dadka isaga xaggiisa wax laga gaadhsiiyo weli liyubaliga shaahidu lghaa'iba waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen xataa naqaluu ilaa ay soo naqliyeen aqwaalahu wa afcaalahu wa axwaalahu wa sifaatih iyo wamaa fucila bixadratihi wixii laguma sameeyo macnaha ujeeddadu waxyaalaha dee wuxuu leeyahay muxaalkii in saxaabadii waa kaas iyo taabiciintii iyo lagama hayo dee ta'wiilkaas iyo inay yidhaaheen waxaan tashbiih bay keenayaane aan awilo taa lagamaba hayo arrinku haddii uu bal matalan dee waana kaa rasuulka ilaahay waxaa la amray inuu wixii lagu soo dejiyeyba dadka gaadhsiiye ayaa la amray isaguna ka joogaa ka maqan iga gaadhsiiyu yidhi haddii umuurahani saa uu markaa uu kaba soo cabiraya imaamulxaraynbaba wax masuuqa macnaa ta'wiilkan iyo noocan ama maxtuuma laazima ay yihiin waa loo ihtimaami lahay o de waxa weeyaan taas nusuustii baa kuba iman lahayd markaa haddii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadiisii xaaladooda ay noqotay isbaatkaas dee waxa weeyaan aan takiif laba socon aan tashbiihna aan dee kaba dheer ay arrinku noqday ayaa umuurahan kale markii dambe soo baxaye in la yidhaaho waxaan tashbiih baa kaba imanaya aan awilla oo kale inagoo tansiir kuba xeel dheeraanayna ee marka dambe yimi ayaa waxay noqonaysaa taasi iyagiiba way kaba aamuseen kamay hadlin hadday laazim tahay ama ay waajib tahay ama waxyaalahaasi bal dee wax madluuba ay tahay dee waxay ahaan lahayd in nusuusta ay kuba timaado ama iyagu ay u ihtimaamaan taas baa ujeeddadu ay tahay fadalla marka arrinkaasi wuxuu tilmaamayaa inay kol haddii aqwaashiisii afcaashiisii axwaashiisii lasoo naqliyo wax jaanibkan kale aan laba soo naqlin anahum ittafaquu calaa anahum ittafaquu inay isku waafaqeen cala aliimaani biha in sifaatkaas la rumeeyo cala alwajhi aladii araadahu llahu minha sidii ilaahay subxaanahu watacaala iraadeeyey ee dee macnaha u laa'iqaa taa laguba rumeeyo wawajaba waxaana waajiba tanziihu ilahay in la nasaha can mushaabahat اlmakhluuqaat markaa sifaatkaa iyo umuuraha lagaba hadlayo makhluuqaat mushaabahadii biqowlihi tacaala laysa ka mitlihi shay faman awjaba khilaafa dalika markaa cidda waajisataa wax ka duwan oo tidhaaho waxa laazima waxaan dawaahirtan tashbiih baa kaba imanaya sadna kuma banaaniyo in si kale loo awilo wax kala waajibiyey bacdahum waa saddex dee quruntii mufadalada ahayd dabadeed faqad khaalafa sabiilahum dariiqoodii waa khilaafay wabilahi towfiiq وقال الغزالي مرجحا مذهب السلف hazalina kolley waa imaam dee kolley isagoo ganiyun can tacriif magaciisa moxamed ibni moxamed ibni moxamed saddex moxamed baa isgala israaca marka dambe axmed yimaadaa kolley meel dus la idhaaho bilaada farisa ayaa nisbadiisu ahayd madhab ahaan waa adigu dee shaaficiyulmadhab ah waana talaamidii khazali waana iyagu dadkii markii hore dee xaggan kalaamka iyo iyaguna dee san faqiih uu ahaaye bal culumtaas iyo xaggan falaasifada radinteeda iyo taas oo kale iyo uu jaanibkaasna uguba xeel dheeraa bal jaanibkan kalaamkana kolley dadkii ama ta'wiilka iyo waxyaalahaas badsaday ayuu ahaaba laakiin adigu bal markii dambe ayn waxaanu kuga sifeeya dahabi tarjamadiisa dheere uu ku leeyay sira calaami nubala bishaykh اlimaam اlbaxri xujat اlislaam mucjubati zaman oo cibaaro saasa iyo markaa risaalo ayuu leeyahy iljaam alcawaam can cilmi اlkalaam laydhaa iyaguna rasaa-ishiisii dambeeyey ahaa uu ku raajax yeelayo ta'wiilkii in fara lagaba qaado welibana isagoo umuuro dee aan waxa weeyaan inoolaba imanayo keenayo taasoo hadalkii waa inoo soo socdaa risaalo uu leeyahy iljaam alcawaam can cilmi اlkalaam baana hadalkani kuba sugan yahay shan boqol iyo shantii hijraduna waa dhintay awaakhira xayaatii kolley cilmiga xadiidkiia saa markii hore uguma xoog boodnayn oo kitaabkiisa shayirka axyaa saas bay waxyaalo badan oo mawduuca ama daciif ay u dhaceen walow ciraaqi kaba shaqeeyey almuqni can xamli اlasfaari fi lasfaar oo uu waxyaalaha ku kala sooco takhriijkiisa lana madbacaysane gabarar ahaana loo madbaceeyey laakiin markii dambe isagoo muddo cusro kuma jiro haddana bilaadiisii kusoo noqday isagoo cilmiga xadiidka uba jeestay ayaa wafaadka uba yimi haddaba khazali baa wuxuu dhaha murajaxan madhab asalafi alburhaan اlkuliyu bal waa burhaanka guud ee calaa ana alxaqa madhab اsalafi xaqu inuu yahay madhab اsalaf waana dadkii hadda markii hore jaanibkaa kala badsanayay ayaa waxa way sidan sheekhiisa oo kale burhaanka guud ee ina tusaya inuu xaqu madhab asalaf yahay yankashifu bitasliimi usuulin arbaca afar asal oo la aqbalo oo dee dee markaa taas iyo tasliimkeed ayuu kaasi inoogu muuqanaya kow annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay acrafu lkhalqi bisalaaxi axwaali alcibaadi isagaa khalqiga ugu aqoon badnaa addoomaha axwaashooda waxaa hagaajinaya salaaxooda uu kuba sugan yahay fii macaashihim wa macaadihim horta taasi waa mid waa asal laba annahu rasuulkii ilaahay ballaqa waa gaadhsiiyey kula maa uuxiya ilayhi wax alla wixii loo soo waxyooday oo dhan wuxuu qariyey oo uu ka tegey may jirin oo min salaaxi alcibaadi addoommaha waxa xaaladoodu ku hagaagaysiya salaaxooda uu ku sugan yahay ah fii macaashihim wa macaadihim hadday noloshooda adduunyo tahay iyo hadday aakhiraba tahay walam yaktum shay-an min alwaxyi shay waxyiga ka miduu qariyey ma jirin walam yatruk shay-an rasuulkii ilaahay kama tegin shay yuqa mima yuqaribu ila aljanna ah isagu waxyaalaha dadka janno u dhoweynaya wa ridaai alkhaaliqi ilaaha khaaliqah ridihiisa u dhoweynaya ilaa dallahum caleyhi waa tusay oo wax alla wixii dee janno u dhoweynayey ilaahay u dhoweynayey ridihiisa ku gaadhayeen ha yaraade hase weynaadee rasuulka ilaahay dadka uu tuso u caddeeyey wa amarahum bihim uu amray walaa shay-an shayna kama tegin rasuulkii ilaahay mima yuqaribuhum ila annaari wixii naar iyaga u dhoweynayey ahaa wa ilaa sakhadillahi iyo cadhada ilaahay ilaa oo dee wax saasi uu jiro xadarahum minhu waa uga digay oo wax alla wixii kasta ee u dhoweynayey naar iyo cadho ilaahayna dadka wuu gaba digay wanahaahum canhu uu kaba nahyey wadalika fi lcilmi waalcamali jamiican umuurahaasna wixii cilmigu waa ictiqaadkii iyo camalkii acmaashii kale labadaba wax shamlinayay ahayd oo labada jaanibba wixii iyaga maslaxa ay ugu sugnayd ee ilaahay u dhoweynayay jannana waa u sheego waa u caddeeyey wixii madara ay ugu sugan tahay ama sakhad ilaahay gaadhsiinayay iyo naarna waa uga digay arrin saddexaad macnaa ujeedadiisi waxa weeyaan dee rasuulkii ilaahay iyadoona wuxuu qariyey jirin wax marka la eego taawiil iyo jaanibkaas iyo umuuro taasoo hadday yahay kuwa dee ilaahay looguma dhowaanayo iyaga ay kuma badbaadayaan waa u caddayn lahaaye taasi may jirin ba ujeedadiisu ay tahay weli laakiin hadalkiisaa socdaa afartii laba asal weeye kaas ka saddexaad ana acraf annaasi dadka cidda ugu aqoon badan bimacaani kalaamihi waa kalaamkiisa waa rasuulka ilaahay kalaamkiisu macnaha uu leeyahay waaxraahum uguna xaq mudsan ee ugu mudan bilwuquufi calaa kunyi inay xaqiiqadiisa iyo ay isku taagaan kalaamka rasuulka iyo wadarkii asraari asraarta uu leeyahy inay haleelaan waa aladiina saaxabuu waa asxaabtii waa kuwii la saaxiibay isaga walaazamuuhu laazimay ana alleyl wanahaar habeenka iyo maalinba laazimay wahum aladiina kuwii weeye xaahum rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ku booriyey cala asamaaci maqal iyo walfahmi walxifdi waaladaa inay wax ka maqlaan ka xafidaan dadkii kalena gaadhsiiyaan oo uu yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha faadaaha kamaa samica ilaahay wejigiisa ha nuuro ha iftiimiyo waa duca u duceeye ruux maqaaladayda maqlay oo xifdiyey oo markaa gutay sidii u maqlay dadkii kale u gaadhsiiyey xadiidka ciddii warisay iyo xaaladiisuna xagga hoose iyadoo kooban idinku sugan tahay arin afraad ana saxaabata asxaabtu fii tuuli casrim waa zamankoodii oo dhan ilaa aakhiri acmaarim ilaa ay ka dhammaanayeen oo dee acmaartooda aakhirkeedii maa dacaw lkhalqa khalqiga uguma yeedhin iyagoo wixii khayr iyo cilmigii shareeca iyo cilmi iyo camalba ugu yeedhayay ila albaxhi baxhi waa umuurahan si la baxhiyo watafsiiri tafsiir iyo wata'wiili ta'wiil iyo watacarudi limithli hadi lumuur umuurihii quruntaa hore dabadeed loo tacaruday ee ta'wiilkaa inay u tacarudaan falow kaana min addiin haddaba ta'wiilkaas iyo tafsiirkaas iyo umuurahaasi hadduu diintii kaba mid yahay aw kaana min madaarik alaxkaami ama axkaamta meelaha laga qaatiye madaarigteeda iyo maaakideeda uu kaba mid yahay la aqbaluu caleyh say umuuraha kaleba habeen iyo maalin baa ugu jeesteen ayay qaabil lahayn xaggiisa inay bal isagaaba kaba ahamsan oo usuushii diintu ku tacalluqsan yahay ictiqaadkiya la aqbaluu calayhi leyla wanahaaran wadacow awlaadahum wa ahlahum ilayhi awlaadooda iyo ehelkooda way ugu yeedhi lahaayeen kaas watashamaruu can saaqi ljid macnaa guntigay dhiisha iskaga dhigi lahaayeen aad bay ugu dadaali lahayen weeye un fi taasiisi usuli ususha kaasi ay leedahay asaaskeeda ama taasiiskeeda iyo dee sugitaankeeda ablaqa wax ka xeel dheer min tashmiirihim tashmiirkoodii ama tashamurkoodii iyo dadaalkoodii ay ku dadaalayeen fii tamhiidi qawaacid alfaraaida faraa-idan kale qawaacidda ay leedahay waa dee asaaskeedii iyo asistitaankeedii la asisayey ee dadka agtooda laguma ma la sugayey fanaclaw markaa wuxuu leeyahay waa khazaali hadalkiisiiyo waxaan ogaanaynaa bilqadci min hadihi lusul macnaa wax go-aan iyo yaqiin aan kaba ogaana usushan afarta waa usushii afarta inoo soo dhigtay ana alxaqa maa qaaluhu xaqu inuu yahay wixii ay yidhaaheen salafku waa alinkifaaf can ita'wiil wasawaabu sawaabkuna inuu yahay maa ra-ow waxay iyagu ictiqaadiyeen walaa siyama waqad asnaa calayhim rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wa qaala khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kolley waxaa jirta rasaa'il kala duwanuu leeyahay oo ay markii dambe intay isu geeyeen la madbiceeyo oo mujalad weyn lagu madbiceeyo majmuucatu rasaa'il alghazali la yidhaah ayuu hadalku kuba sugan yahay halku kaga sugan yahayna ciddii majmuucadaa heshee laakiin waa rasaa-isha waxaa kaba mida risaalo uu leeyahay ama kitaab uu leeyahay iljaaum alcawaam can cilmi alkalaam waa dadkii cawaamtaa afkahooda in lagaba xidho laga joojiyo waana kutubtiisii dambe cilmiga kalaamka oo waayo dee mudaararaadkiisa iyo waxyaalaha kaba imanaya taas bay hadalkiisani dhexdiisa ay kuba soo aroortay oo majmuucu rasaa'ilkiisa gaarna kolley waa loo madbaceeyo isagoo ajzaa kala duwan dee la madbaceeyey markaa rasaa'ishaasna arkaybe laakiin waa iyadoo rasaa'ishii la ururiyo ayuu bal kaba mid yahay meesha aan kuba tun bal muhimku waxa weeye isaguna taas bay ahaydoo umuuraha afarta ayaa wuxuu leeyahy waxay keenayaan oo dee ayna tusayaan in arrinku yahay tarku ta'wiil iyo tafsiir waxyaalahaas iyo ta'wiilkaa markii dambeba babatay ee si iyagu ay kuba tegeen taas waayo haddii umuurahani ay diintii iyo asaaskeedii kaba mid tahay rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh ma ihmaaliyeen saxaabadiisii iyo taabiciintii iyo waqaala albagawiyu allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika